cabdiraxmaan daahir aadan bakaal wasiirka cusub ee arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegay inaanu ilaa haatan arag qodobada ku xusan heshiiskiisa afgaradka ahaa ee sanad ka hor ay kala saxeexdeen madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abiy axmed mar uu mudanayaasha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada uga jawaabayay su-aale ay ka weydiiyeen waxa uu ka qabo heshiiskaasi oo uu ka mid ahaa sida ay sheegeen dadkii sida weyn uga soo horjeeday waxaana uu ku jawaabay horta m o u-gaasi madmadow badan baa markiiba naga galay waxa etoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegayaa kala duwanaaday ictiraaf baan kusoo badashay buu yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen marka lana siiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii somalilan baanu siinaynaa ma hayno anigu ka wasaarad ahaa ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniga m o u-ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla waxu yahay intaa madaxweyneha ka maqalay iyo intaa etoobiyaan ka maqlay oo mararka qaarkoodba iyagu iskhilaafayay mooyaane ma jiro arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaksi ahaanba waxaa nooga yaala m o u-gaas inaanu arag hadduu ictiraafka iyo danta somalilan iyo danta waddankaasi wuxuuba waana iswaafaqaan wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in ictiraafka somalilan lagu bedasho dhul la siiyo dowlado kale waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ictiraaf meel walba waan u gelayna laakiin ictiraaf cadaabta u geli mayna dee ummadda iyadana baabiin mayno dad baa lagu dul nool yahay dee haddaan waddankeennoo dhan iibinoon cid kala siino oo waana ictiraafsanaa laidhaayo resourceskeena iyo nolosheenaba dad kale leeyihiin macno ma samaynayso ummaddan inay hore u marta weeyaan in dhaqaalageena dalkeena inuu kor u kacaynu u baahannahay ictiraafkana lanagu abiyuus garayn maayo dal walba intuu noo yimaado waxaanaan qaadanayaa ictiraaf baan idiin sidaa deena odhan maayo ictiraafka ilaahay baa bixiya waqtigeeguuna imanaya waana u shaqaysanaynaa wuuna imanaya wasiir bakaal oo mudanayaasha guddi hoosaadka arrimaha dibadda su-aalo kala duwan ka weydiinayeen waxa uu ka yeelaya heshiiskaasi isafgaradka ee somalilan iyo etoobiya ay wada galeen marka warka qodobada ku xusan ayaa sheegay in ay qiimayn doonaan faa'iidada ugu jirta labada dhinac haddii aw emyugaasi wax danteenu ku jirto oo ictiraafkii ku jiro oo ina anfacaya dalkaa jaarkana ina anfacaya annagaa ka jecel cid walba inaan ogolaano waanan eegaynaa waanan ka ballansannahay etoobiyana intaasaanu u sheegnay wayna lala fahmeen oo inaanaan ka xisbi ahaan aanaan arag wax ku jira moyuga geesta kale wasiirka cusub ee arrimaha dibaddu wuxuu qoos ka muujiyey wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya sida goosgooska ah ay u yeelanayeen labiyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaana uu ku tilmaamay wadahadallo somalilan xiijiyey sida wasiirku uu hadalka u dhigay demadhaa waxaa la yidhi xagganay ka dhowdahay oo kuwan haddaa wada hadashaan kuwan baad dee ku heshiin kartaa inaad kala go-daan meel arrintaasi may gaadhin wayna xiijisay madaxweynihii hore ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadkii tegay labadii kun iyo afar iyo labaatankii qalinka ku wada duugay heshiis isafgarada oo xiisad siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba ka abuuray gobolka geeska afrika heshiiskaasi oo madaxweynihii hore master biixi uu marar badan warbaahinta u sheegay in dhulka ay somalilan siinayso etoobiya uu yahay kirow ee aanu ahayn iib sidoo kalena uu sheegay inay isku xidhan yihiin ogolaanshaha dhulka inay etoobiya galaangal u yeelato badda cas iyana ay somalilan u aqoonsadaan waddan madax bannaan balse may jirin faahfaahin intaasi dheer oo laga ogyahay ilaa haatan qodobada dhabta ah ee ku qornaa heshiiskaasi isafgaradka ahaa waxaanay dadweynaha somalilan ka warsugayaan xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan ciro go-aanka ay ka qaadato marka ay heshiiskaasi ka baaraan degaan